qofba waa i hiisaa ilayn meel kuwaabo waynu kala fogaan miyaan ku warramay weli qofba waa i hiisaa ilayn meel kuwaabo waynu kala fogaan miyaan ku warramay weli
asalaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka waayaha nolosha oo toddobaad walba maanta oo kale hadahan oo kale aad ka dhegeysataan idaacadda isnaa ee magaalada jowhar
qofba waa i hiisaa ilayn meel kuwaabo waynu kala fogaan miyaan ku warramay weli qofba waa i hiisaa ilayn meel kuwaabo waynu kala fogaan miyaan ku warramay weli
waa isniin taariikhdu waxay ku beegan tahay siddeed iyo labaatanka bisha toddobaad ee luulyo sanadka labada kun shan iyo labaatanka barnaamijka waayaha nolosha toddobaad walba maanta oo kale haadahan oo kale ayaad ka dhegeysataan idaacadda snaai waxaan toddobaad walba ku marti qaadnaa qof toddobaadkan waxaa marti ku ah ayaan axmed oo ah gabar aqoon-yahanad ah islamarkaana ah samafal u gargaarta dadka danta yar ayaan waxa ay ka warbixin doontaa waayaheeda nololeed xusuusteeda caruurnimo iyo heerarkeeda waxbarasho ayaan marka hore kusoo dhawow barnaamijka waayaha nolosha ee idaacadda isnaay marka xigtana ayaan xaggee ayay ku dhalatay xaggeese ayay ku barbaartay magacayga ayaan axmed waxaan ku dhashtay xamar kunsaqoagaalkii waxaan kusoo barbaaray isla xamar madiino degmada dharkeenle dugsi qur-aanaan tagay labada kun iyo sideedii labada kun todobadii markaa labada kun iyo tobankii toniyo kowdii meelahaas iskuul leegdii toniyolixdian ka qalanjabiyey iskuul alanwaar la dhahaayo damyaasiin cartan madiina ku yaara dharkixandrakenle jaamacadan ku biiray jaamacad modaren waxaan ka bartay lab technician anin maclimadeeda macni sahraa la dhahaa ilaa hadda waa xasuustaa waa aqaanaa meesha degantaa waa ka warqabaa ardaydan arday yar dhawaad afar qof shan qof camal waa ka xasuustaa asma cabdiraxmaan iyo cabaas sahra iyo farduusa anaga dugsigeena looxu ahaa buugu ahaa andhe sori dadka sabuurada iyo jeestada wax kusoo bartaan ahaan walaahi wax ugu duwanahne waayo intaas oo nadaafad ahaan iyo markaa qadla u dhiganayo ana weligeed qad kusoo dhigan markeed qofka qadku dhiganayo dhar nadiif a ma wadanaysid laakiin jeestada makugu halaayso bus yar inay kugu reebtaa macquula
laakiin waxaa la sheegaa ayaan dadka looxa wax ku bartay inay ka fursad fiican yihiin dadka wax ku bartay buugga taas ma aaminsan tahay maya waayo ani buug iyo qalin iyo jeestaa kusoo barta hadda iyaga qad ay ku bartaan laasim looxi unbay wax ku qorayaan anagana looxi unbaa wax ku qoreynaa jeestada istimcaaln looxa ku qoreynaa sabuurada istimcaaln jeestada ku qoreynaa faham ahaan wax miskadhi ani ahaanteeda kusoo bartay waxay ka dhigan tahay ayaan haddii buug wax kusoo baratay waa dabcan dadkii dambe la jaan qaaday ha dadkii dambe waay markaas oo bilaabanaysa buug iyo qalinka iyo jeestada markaas bilaabanaysa iyo sideedii meelahaas bilaabanaysa dugsiyo qaar oo jeestadana way jiraan loox oo qadka ku istimcaalaan way jiraan
ka waran dugsi markaa dhiganaysay waxyaabaha xusuustay maxaa nooga sheegi kartaa oo intaad dugsi dhiganaysay alaashaan farxadaa dareemay oo maalmihii maclinkii wixii kanasanaya sembirinayo sabdib baa kuu soo xigta oo waa cabsanaysaa oo cashiradii inkastoo markii yaraanta ilmaha cabsiya wax ay aqoonin oo aa iska ciyaaraysid markoo biro waa sabdil u dhahayo cashirkaaga dib u xasuusanaysid waxaa idinka macalimadeedii ahayd haween badina haweenka waa ku yareynaya macalin dugsi ka noqdaan dugsi weliba maxay kaga duwan tahay as dhigi kartaa adiga in dugsi qor-aan ay macalimaad ka tahay walaahi waxay ugu duwan tahay suu macalinka od macalin uu soo uu noqdaa dadka uu noqdaa aan laakiin fursad waxaa u helay oo haween ina ii noqoto fursaddaas waxaa ahaanteeda u fiirin karaa maclimada waa hooyo way ku fahmaysaa oo marxaladda aa maraysid waxbarashadaada guriga hooshiisii waxaaskan way fahmaysaa ani ahaanteedmaaay macalinka markuu ku dhigaayo waxaad guriga ka qabanaysid shaqay shuul maku lahaasi mana ku fikiraayo waxaa gurigaas ka qabanaysid haddee marxalad culus kuugu imaado oo haweenka waqtiyadooda markay la gaaraan macalinka ma fahmaayo hadda alaashaan waqtigan la joogo waa la fahmaa macalimiintii waxay barteen dadkii la macaamileen laakiin waagaas mala fahmeelin adoo marxaladii ku jirtid waxaa ku qasbantahay xataa inaad dugsigii tagtid maamada hooyada way ku fahmaysaa marxalada maraysid way dareemi kartaa kawar marka macalimad zahra xiriirka iyo adiga ayaan idinka dhexeey walaa aad u wanaagsanaa aad bayna ugu dhaweed hooyo naxariis badan ixtiraam badan oo waxaa dugsigaas wada dhiganayo waalid u wada baynu ahayd
dugsigaas hadda ma shaqeeyaa maya way xanuunsatay hadda gurjooga ku ogaa markay ugu dambeysay inaa dib u bilowda ma sheegi kara
yaraantaada maxsuusti ciyaarihii waxyaabii aa ciyaari jirtay waxaa nooga sheegi kartaa
hablaha waxay saa-id ugu badnaayeen gariirka oo kale iyo iyo shahee xerikabooda oo kale inkastoo aan yani cayaarta iyo qeybtaas aan ku fiicneyn oo kii ku badnaay iyo gariirka oo kale semberinaani guribaa kastoo hooyo u ahaa oo joogay hooyaday waxay ahayd ganacsatay ahayd suuqa iska jirta dadka saa-id u cayaara marka ma ahayn laakiin waqtiyada yar oo jaaniska ah helo sida jimcihii oo kale oo hooyo guriga ay joogto macquul galbihii oo kale inaa cayaara walaahi waa dareemi jira oo wata arday markaad tahay haddana ilmaha sii tahay laazim oo cabsi waa dareemi horta laakiin ilaa qaraas iyo aabahay baa guri joogay oo ii sheegay biri waa sabdi markaa la dhaho macalimada waxaa ugu bixi laheyd waa inaa guriga ku diyaarsa a ka baxdaa haddaad haweenkaas ka bixi weysid subaxii salaad subax markaa dukanaysid waa ku horyaala marka broseskaas kusoo kora ani aabee ilaa qarasiiya aan noo ahay macalin guri noogu ahaa dugsiga macalin inkastoo ay jirta markay macalimada cashirkeeda waxeeda kasoo baxdid guriga isla seem uu bixi hadana aabe hadana seem subac oo kala gelay calashaan generation an waxaa kusoo kora oo oo waalidka guriga ku celinayo calashaan review ku siinayo
qur-aanka maxaa ku baratay tajwiid maa ku baratay mise caadi
tajwiida ku bartay ani tajwiida ku bartay dugsiga ahaa tajwiid walaa xilligaas markii la joogay dadka waxaa ahaa oo iska hayga ah aana hayga saa-idkan ahayn midhalkan aan ahayn laakiin waa iska normal a ahaa waayo cadaadis guri naga saarnaa cadaadisna dugsiga naga saarnaa sometimesna marmar oo sidii khamiista biri waa jimco la dhahayo bisaa gurigeena fasax ka ahayn sida ma dugsiga aan jimca jimcihii fasax u ahayn gurigana biri waa jimco markii lahayo fasax ka ahayn inta kale dadka calaashaan oo sameeyo ma ahayn oo dusha iska saarin calaashaan wixii markaas oo ka bixi lahaayeen dusha iska saara ma ahayn dugsiga qur-aanka waa soo dhameysay kadib maxaa xigay waxbarashada waxaa xigay in iskuul nala geeyo iskuul nala geeyo iskuul anwaar la dhahaa dhamyaaseen cartan dadka u yaqaanin udharkeenle ku yaalo markaas koowaad aan ka bilaabay iskuulka inkastoo markaas ay jirtay hadda aysan jirin goorsa markaas jirtay had laakiin hadda waqtiyadan dambe ladotoideedi umaleyna in la joojiyay markaas koowaad ilaa saddexaad isku soo qaatay saas waxbarashadeeda marka uu dugsiga hoose usoo bilaabatay iskuulka taabuurka waa ku xasuustay laakiin inkastoo aan jecleen dadka fagaaro ka hadalka aan ahayn marmar adig waxyaabaha oo diiniga oo kale xadiiska oo kale markaas laisku qorqoray hadda ma ka waramo laakiin markaas markii daabuurka la jeedinaya waa xariiriyo daabuur isheeg waa qur-aanka qofka akrinaya iftixaa isheeg taxdiis akrinaa nashiidooyin qofba wuxuu markaas oo wax uu leeyahay hami oo u leeyahay uu soo jeedinaya aan dadka markaas waxaa ka ahaa xadiiska soo jeediya inta badan marmar igu soo aado laakiin xariirin weligee ma noqon iftitaax waa noqday qur-aan in la akrinaayo iyo inaa xadiis oo akrinaayo laakiin waxyaaba iyo nashiidooyinka waxyaabaha kale laakiin weli ma isku dayinba riimi jirtay yaraantaada aa ku taami jirtay
qeybba ugu guuleystay riyadaas qeybna ma ugu guuleysanin qeybtaan ugu guuleysan waxaa ahaa aan waxaa ahaa dadka jecel dhakhtarka qaliinka iyo waxaas jecla ahaa sometime misna markaas kadib hadana hadda markaa jaamacadii aan ku biiray marna waalidka wax kuu dooro marna adaa dooratid ani ahaan doorashadeeda waxay ahayd markaas inaan medicine aan barto oo general surgery aan noqdo laakiin markuu waalidka oo kusoo fara gashto sembir waxaa fiican marka waalidka dhinaciis inaa u leexatid waalidka ila jeclaaday laab laaba markaas aan bartay hadda qayb helsiga waa ku dhex jiraa qaybna uguma juri marka
iskuulkii waa soo qalin jibisay dabcan iskuulka gorma kusoo idlaaday
iskuulka wuxuu iisoo idlaaday labada kun tobaniyo lixdii san dugsiyeedka shan iyo tobanki lix iyo tobankii oo iisoo idlaaday kadib waa jaamacad bilaabay labada kun tobaniyo lixdii aakhirkeedii labada kun tobaniyo tobadii la iska dheh aan bilaabay labada kun labaatan iyo koodii aan dhameeyeen ayaan yaraanteeda qof dhib badan ma ahayd mise qof degan ahayd walaahi ayaan hadii la dhaho ilaa hadda aan waa kusoo baxay deganaashaha alxamdulilah dadka dhibka badana ma ahee dadka muslimka ah diriska iyo wax ka nabadgala ah alxamdulilah
ka waran xiriirka idinka dhexey adiga waalidiintaada xiriirka aan waalidnaga dhexeeyo hota aniga yaraana ahaa guri waxaa kusoo aaday mar oo abaayayga weyn oo aroostay wiilal guriga joogaan mas-uuliyadda gurigana qeyb aan ka noqday waa hooy taa hore usoo sheegay hooyadii shaqeynaysay suuqley ahayd ganacsatay ahayd gurigana qeybaan ka ahaa dadka calaashaan banaanka aado warwareegana maan ahayn oo ilaa haddana waa ahay alxamdulilah marka wuu wanaagsanaa ilaa haddana wuu wanaagsan yahay dhihi xiriirka aniga waalidka naga dhexeeyo ayaan se isku ahaayeen jaceylka walaahi isku fiicnina dhihi karaa
dhanka ciyaaraha ka waran se isku tihiin may ciyaar iskuma fiicnin korkaas unbaa ka maqlaa walaalahay fiirsanayaan iyo ayagoo ka sheekeynayaan mahine weligii indhalay aan hor fadhiistay ma fiirsan
xilliga aa yareed dabcan gabdhaha isku mid ma ahan qaar waa adeeg necab yihiin yaraantaada ka waran adeeg necabkan kusoo baxday mase adeeg waa jecleed adeega adeega kale ah adeega guriga haddii la dhaho waa jeclaa laakiin hadaa la dhaho banaankaas aada soo adeeg waa necbana dadka oo banaanka suuqa necba ahaa inta badan aabaa ilaa kheyraasi aabaa keeni jiray marna hooya keeni jirtay
jaamacadda hadda waa soo gabgabaysaan filaa ha waa dhimay jaamacadda
mustaqbalka maxaa jeclaan lahayd inaad noqotid
walaahi mustaqbalka waxaa jeclaan lahaa hadda waa ahayaa dhihi karaa oo qof aan calashaan bulshada u shaqeeyo masaakiinta umaciinta inaa ahaa dareema aana jeclaayo qofka qofka kaa liito oo aad garab qabatid qofkii wax kaaga baahana u samaysid qofkii markaas markaad xarun ka shaqeynayso oo kale qofkii markaas oo garab kaaga baahda inaad garab u samaysid saasaa dhihi karaa oo waa ahay waayo aragnimadaada intaad yareed maxaa ka sheegi kartaa waxyaabo layaab oo aad aragtay waxyaabo farxad leh iyo sidoo kale waxyaabihii kugu murugo badnaa oo aad la kulantay walaahi layaab horta ma arkin murugana sidoo kale ma arkin alxamdulilah waa yaraa ashaan muqdisho marka qofka u joogo markuu banaanka u baxo oo waalidka banaanka u fasaxo oo wax kasta arkaa ani guri waxaa kusoo goray aan calashaan banaanba xoogaas iyo meelahaas la aad aaday aanan laga jeclayn wax alaal waxa u baahan tahay waa lagu keenaa sameyso aan kusoo koraane farxad unbaa kusoo koraa dhihi karaa iyo guri laiga jeclayaa maahine murug iyo sheeg ma arkin layaab ma arkin yaraanteeda wixii igu farxada badnaa waxay ahayd mar aan ii sheegay iskuulshaan dugsigaan dhameeyey oo qur-aanka aan khatimay marka islamarkiina iskuul ma uu geenin markaasna sheeg mobeelka aad buu u yaraa waqtiyadaas waqtiyadaas aad u yaraa caabaan ka codsaday ina mobel ii keeno waa xasuusta mobel caashaa la dhahaay markaas socday aalay keene markaas igu farxad badneed dhanka waxbarashada yaa kaa caawin jiray
ilaa kheyraasii aabhe iyo hooyadayba waayo marwaalidka isgarab siinayaan labadubay kusoo gacan qabanhayaan yani aabahey iyo aabahay hooyaday markaan jaamacadda iskuulka aan dhameeyey oo jaamacadda soo galay aa markaas mas-uuliyaddeeda xaajigay ku wareegtay
gabdhaha iyo dabcan markii xilliga yaraanta markii la joogo wiilasha gabdhaha waa isdhibaan dhanka alaabtan dhaq iyo saan yeel iyo wiilka ayaa iyadoo weliba ay jirto in hal meel ay kaga timaadeen iskuulkii ama dugsiga oo kale haddana gabadhii adeeg loo diro adeeg ka warna arrintaas ma ku qabsatay ilaa may ana arrintaas may qabsanin aniga guri wiilala joogaan kusoo koray haddii ila dhashteen iyo hadday waalid dhaleenbu oo calashaan bii-a waxaa kusoo koray calashaan isheeg wiilal ila dhashteen way ku yaraayeen wiilasha aa isla soo kornaan eeda ha dhasho aabte ha dhalo habreer ha dhasho intaasaan ugu badnaay calashaan qof kasta dhinac meesha kusoo gaaro uu qaban jiray hadaa albaabkaas kasoo gasho hadaa jikadaas ugu baahantahay waa samaysanay hadii wax suuqa ugu baahantahay waa samaysanay calashaan b o gabarti la kontaroolayo ani kuma soo karin ahaanteeda laakiin dad kusoo koreen oo ka cabanayaan way jiraan laakiin ani maya
sidee u aragtaa in wiilasha iyo gabdhaha dabcan gabdhaha keliya in doorka la siiyo oo la dhaho alaabta idinka sameeya adeega guri idinka shaqada qabta wiilasha dee aan loo dirino oo la dhaho baroniin iskasoo ciyaar iskasoo baashaala halka gabdhahana aan xorriyaddaas la siinin
wax wanaagsan muu arkay oo waayo calaashaan wiilka iyo gabarta waa hal culeys walba hadday yimaadaan wiilkaas adhow wa isxalina hadda intaan hooyada markaa tahay biia guriga aa joogta inaan ku barbaarisdaaro waayo gabarta aanan ficil gelinin oo isheeg aan sameynin gabartaas calaashaan in laga jecelyaa wiilka adoon ka jecleen oo aad dhehaysa gabartan gabar waayo waxa barato haddana sometimes aa sameyn kartaa iyadoo wax baranayso ee wiilkan wax u sameyn kartaa wiilka inuu wixiisa asi baahiyadiisa gaarka inuu dharkiisa oo dhaqdo oo kale inuu goqolkiisa soo hagaajisto waxaa arkaya hooyo albaabka marka isla soo galaan wiilkii gabarta wiilka seexanaya mise sometimes oo banooni ahdaayo marmar aad dhehaysid hooyada dhehayso guriga wiilka raashinka jiifka igu geey wiilka wuu sameysan karaa wuu soo bixi karaa jikada wuu imaan karaa wuu sameysan karaa laakiin dadka sameynayo waxaan dhihi lahay hala baro wiilka waxuudni samaysto way dhacdaa dhaqankaas way jirtaa wayna ugu badan tahayba laakiin dhaqankaas meela wanaagsano waayo wiilka marba hadduu iskuul isla wada imaado wixii gurigaas yaal hala cuno oo hadow yaalabo haduuna aalinne haddii adeeg ee tahay wiilkaasoo adeeg gabartan jikada ha gasho ha isgarabsadaan walaahi ubadka mas-uuliyadaan iiga saaran horta adduunka waa keenteen inaad isku si u wada dhaqantiina way fiican tahay oo mas-uuliyadda ah soo banaanka ah keenta ma aha wiilka inaad aad gadaal aa geshatid gabartana aad dhehdeed waxaa sameynaya waxaa yeelanaya hadallo wanaagsan aan la istimcaalin wiilkina aad dhahdeed wiilkayga waa jecla baari waayant asagoon sometimes oon kuu fiicneen oo haday dhacdo inuu lawe haddii la weynaadana sometimes gabarta loo soo noqonaya waalidiinta wiilkii aad soo xaglisay oo wax kasta u sameynaysa banaankaasoo kaa maraya ama naag ha guursado ama meel ha ahdo ma ku yaqaano laasim gabartii aad wax u sameynaysay oo ii sheeg wax sameynaysay aa usoo noqonay waalidiinta qaarna naceeb ma ka aha oo waxay leeyihiin gabartan banaanka markay aado waxa qabsato ee ka tahay waalidiinta qaar oo xumaan ma ka aha waalidiinta qaarna in sometimes xumaan waxaas aad sameynaysid dadka qaar xumaanay u arkaan laakiin adi xumaan makaa aha laakiin si isku mid u wada dhaqmaa dhihi lahaa
ugu dambeyn maxaa kula talinaysaa jiilka soo koraayo caruurta da-da yar
walaahi jiilka soo koraayo anaga hadda waxa u ah indho waalidka marka hadda waalidiinta hadda soo baxayso hadday guriga soo hagaajiyaan jiilka hadda soo baxaan way hagaagsananayaan waalidiinta hadda jiro sanadkan laba kulaati shanta qofkii waalid ah ilmo u joogaan waxaa dhihi lahaa isku mid isku wada dhaqma si beri a u noqotaan jiilkaas oo jiil la fiirsado ay noqdaan annagaa indhow ah
miyaan ku waramayn weli
guud ahaan intaasina kusoo afmeerina barnaamijka waayaha nolosha oo toddobaadkan marti ay ku ahayd ayaan axmed oo ah gabar samafal ah una gargaarta dadka dantayar intaynu barnaamijkan kiis xiga kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
laylmeel kuwaabo waynu kala fogaan miyaan ku waramayn weli laylmeel kuwaabo waynu kala fogaan yaa kuwa rumay weli
Yeah.